إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah la taliyaha taliyaha militariga dowladda federaalka ah ayaa maanta qarax lagu dhaawacay iyadoo ilaaladiisii qaarkoodna ay dhinteen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weeraro waxay la beegsadeen ciidamada dowladda federaalk ah iyo kuwa kenya ee heesta qaybo ka mid a jubbada hoose haweenka ku dhaqan magaalada jilib ee walaayada jubbooyinka ayaa hadiyado kala duwan waxay ku wareejiyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan furmaha hore ee dagaalka odayaal ku sugan puntland ayaa waxay ka hadleen weerarkii dhowaan lagu qaaday wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ah halkaas oo xubno magac ku leh puntland ay ku dhaawacmeen xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay ugu baaqday dadka muslimiinta inay wacyigooda kor u qaadaan ayna ka digtoonaadaan dagaalada dhanka maskaxda ah ee lagu doonayo in dhabaha saxda iyo taariikhdooda looga mareen habaabiyo guddiga gurmadka abaaraha xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa raashin waxa uu qeybiyey ku dhowaad boqol qoys oo abaaruhu saameeyeen kuwaas oo ku nool gobolka bari in ka badan boqol iyo lixdan ruux ayaa lagu dilay weeraro xoogan oo ka dhacay galbeedka dalka suudaan intaba qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa afar iyo labaatanka bisha ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo saddexda taariikhda hijriga geesta kalena waa shan iyo labaatanka bisha afaraad laba kun laba iyo labaatan la taliyaha taliyaha militariga dowladda federaalka ayaa maanta qarax waxaa lagula dhaawacay magaalada muqdisho iyadoo ilaaladiisa qaarkoodna ay dhinteen ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa qarax qorshaysan waxay la beegsadeen gaari cabdibilah oo uu la socday sarkaalkan ka tirsan dowladda federaalka ah gaariga ayaa marka qaraxu haleelayay wax uu marayay inta udhexaysa isbitaalka digfeer iyo isgoyska banaadir genaraal maxamed xaashi oo ah la taliyaha gaarka ah ee odawaa yuusuf raage oo ah taliyaha militariga dowladda federaalka ah ayaa waxaa la sheegay in dhaawac culus uu qaraxa ku gaaray toddoba askari oo ilaaladiisa ahaa ayaa waxaa la xaqiijiyey in ay qaraxa ku dhinteen askari kale oo sideedaad ayaa la sheegayaa asiguna in uu dhaawac yahay meydadka askarta iyo dhaawaca jenaraalka ayaa goor dambe goobta laga qaaday burbur xoogle ayaa soo gaaray gaariga cabdibilaha ah ee sarkaalkan iyo ilaaladiisu ay saarnaayeen qaraxani waxa uu qayb ka yahay weerarada ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku bartilmaamedsanayaan saraakiisha iyo askarta dowladda federaalka ah kuwa oo in badan oo ka mid a dhegta dhiigga loo daray halka kuwa kalena wadnaha farta ku hayaan oo ay ka baqayaan inay maraan tubtii saaxiibadood la qaadsiiyey ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weeraro waxay la beegsadeen ciidamada dowladda federaalka ah iyo kuwa kenya ee heesta qaybo ka mid ah jubbada hoose xashim cabdinaasir ayaa warkan inoo haya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan waxay ka fuliyeen gobollo dhaca koonfurta soomaaliya kuwaas oo lagu beegsaday ciidamada shisheeye ee kusoo duulay waddanka iyo kuwa dowladda federaalka ee la shaqeeya haddii aynu ka hormarno magaalada muqdisho rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala magaalada muqdisho ayaa howlgal gaar ah oo ay ka fuliyeen suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho waxay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabi jiray maslax isla gobolka banaadir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxay weerar toosa ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka saldhigaan la beegsaday ayaa wuxuu ku yaalaa isgoyska carafaad ee degmada yaaqshid faahfaahin dheeriya weli kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay weerarkan lagu qaaday askartii ku sugnayd isgoyska carafaad isla banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar toosa ku qaadeen xarunta maamulka deegaanka garasbaalley ugu magacaaban dowladda federaalka ee duleedka magaalada muqdisho dhawaaqa rasaasta ayaa laga maqlayay xaruntii halkaa ay ku lahaayeen ciidamada dowladda federaalka dhanka shabeellada hoose guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay fiidkii hore madaafiic ku garaacay saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka saldhigga la beegsaday ayaa wuxuu ku yaalaa degmada owdhegle waxaana duqayntaas ku dhaawacmay afar askari oo ka tirsan ciidamadii dowladda federaalka ah ee duqaynta lagu beegsaday isla shabeellada hoose ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus waxay ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada ugandha kaas oo ku yaala deegaanka laanta buure ee duleedka afgooye dhanka jubbooyinka ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolkaas ayaa xalay waxay dagaal toosa ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada kenya ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya ciidamada kenyaatiga ee la beegsaday ayaa waxay ku sugnaayeen deegaanka hoosingow halkaas oo ay si joogtaa ciidamada mujaahidiintu ugu weeraraan isla jubbooyinka rag ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxay dagaal ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay kaga sugnaayeen deegaanka cabdulabiro leh ee duleedka magaalada kismaayo jubbada hoose intaas keliya maahan goobaha ay weerareen ciidamada mujaahidiintu islamarkaana ay ku sugnaayeen kenyaatiga sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa waxay weerar ku ekeeyeen saldhig ciidamada kenya kaga sugnaayeen deegaanka taabto isla jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland kaas oo ku yaala deegaanka singaleer ee duleedka magaalada kismaayo dhanka baay ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed kaas oo ku yaala xaafadda bakiin ee magaalada baydhabo waxaana dagaalkaas lagu dhaawacay laba askari oo ka mid a ciidamadii la beegsaday kuwaas oo mid ka mida uu ahaa taliyo unug isla baay ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen xerada maayanfuulka ee duleedka magaalada baydhabo halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed waxaa sii kordhaya howlgallada ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dhanka ah shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya iyo ciidamada dowladda federaalka ee la shaqeeya
haween ku dhaqan magaalada jilib ee wilaayada jubbooyinka ayaa mar kale hadiyado waxay ku wareejiyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan furmaha hore ee dagaalka maxamed ciise ayaa warkan inoo haya haweenka ku dhaqan degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka ayaa mar kale hadiyado gaarsiiyey ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan furmaha hore agabyadan hadiyadaha ah ayaa waxay isugu jiraan timir buskud cimaamado caagadaha tolan iyo waxyaabo kale munaasabad weyn oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin islamarkaana lagu wareejinayay hadiyadahan sheekh maxamed balle ayaa ku ammaanay haweenka kaalinta ay ku leeyihiin jihaadka haweenka muslimaadka inay ku dagaalamayaan jidka ilaahay inay ku dagaalamayaanna waxaa daliil u ah waxa ay goobta keeneen waxa ay ku indhamadoobaadeen waxay qaarkood gacmahoodii iyo cidiyahoodii u baxeen waxa qaarkood waqtigoodii ay ku baabi'iyeen sababkeedu waa maxay inay ka mid noqdaan kuwa ilaahay yidhi watujaahiduuna fii sabiili illaah maalkaagii baa ku dartay oo caagagii iyo timirtii iyo buskudkii waxaan idin leeyahay marka walaalayaal hanii'an lakum sidoo kale qaar ka mid ah waxgaradka ayaa iyagana si aad ah u soo dhoweeyey waxaan ku faraxsannahay oo aan soo dhowaynaynaa hadiyadaha kala duwan oo aada mujaahidiinta safka ku jira u keenteen oo noocyada kala duwan leh oo maalin walba aada bixinaysaan waa siduu hadda walaalka sheegahayay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ma ahan waxaan inkugu hambalyaynaynaa inkuna gubaabinaynaa inaad halkiinnaas kasii wadaan ilaahay ha idin barakeeyo iimaankiinna iyo ubadkiinna iyo maalkiinna iyo guryihiinnaba allaha barakeeyaan idin leenahay biidni illaahi kariim meeshaad ka soo bixiseenna bedel khayr qaba allaha idiin geliyo qaar ka mid ah haweenka isoo xilqaamay ayaa iyagana halkaasi ka hadlay walaalayaal annagan waan ingarab taaganahay insha allah ku xisaabtama walaalihiin goob kasta ood joogtaan inay ingarab taagan yihiin insha allahu tacaala waxa weeyaan walaalaha iyo mujaahidiinta garabkooda ayaanu taagannahay xoog iyo xoolo waxaanu hayno iyagaanu diyaarulanahay meel kaloo cid noga jirtaa ma jirto ilaahay kitaabkiisa inaannu u gargaarno ayaanu u guntanahay insha allah kana gaabin mayno intii itaalka yaga ah wixii aanu awoodnana waa la imaanaynaa xoog iyo xoolo insha allah odayaal ku sugan puntland ayaa waxay ka hadleen weer dhowaan lagu qaaday wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka ah halkaasoo xubno magaca kuleh puntlandna ay ku dhaawacmeen odayaashan ayaa waxay sheegeen in weerar ka dhacay magaalada gaalkacyo loo baahan yahay in maamulka puntland uu si faahfaahsan uga hadlo islamarkaana arrinta uu kala caddeeyo odayaashu waxay muujiyeen siday uga argaxsan yihiin weerarkaasi weerarka ayaa waxaa ku dhaawacmay weerar ka dhacay magaalada gaalkacyo dhow weerarka dhowaan ka dhacay magaalada gaalkacyo waxaa ku dhaawacmay yaasiin cabdisamad oo horey u ahaa duqa magaalada gaalkacyo islamarkaana ahaa nabadoon saameyn leh sidoo kale waxaa dhaawacmay taliya-xigeenka biliiska puntland ee gobolka mudug oo hogaaminaya ciidamada soo weeraray yaasiin cabdisamad iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ah oo kulan ku lahaa magaalada gaalkacyo halka sidoo kale waxaa ku dhintay askari ka tirsanaa ilaalada wasiirka arrimaha dibadda wasiirka arrimaha dibadda ayaa faraci dalow kaga badbaaday weerarkaasi madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi danne ayaan ilaa yemenka ka tacsiyin kana hadlin weerar ka dhacay magaalada gaalkacyo waxaanay taasi muujinaysaa inuu asigu soo amray waxaana taasi muujinaysaa baa laleeyahay in asigu uu soo amray guddoomiyaha gobolka mudug ee maamulka puntland islamarkaasina ka mid ah xildhibaanada cusub ee dowladda federaalk oo la yihahdo cabdiladiif sanyare ayaa waxa uu sheegay in kulanku goobta ka socday uu ahaa fidmo kalena puntland sida uu yiri islamarkaana gaar ay u lahaayeen in ay weeraraan ay wacyigooda kor u qaadaan kana digtoonaadaan dagaalada dhanka maskaxda ah ee lagu doonayo in dhabaha saxan iyo dariiqooda looga marin habaabiyo maxamed imiin ayaa warkan inoo haya sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dardaaran muhiim ah kusoo qatimay barnaamijka taxanaha ahaa ee ilbaxnimadu waa islaamka kaas oo xalqadii ugu dambeysay aynu sii daynay barnaamijka oo xalqadiisii ugu dambeysay lagu muujiyey in muslimiintu yihiin kuwa ugu horreeyay ee adduunka kusoo kordhiyey horumarka noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa hoosta laga wada xariiqay in qarnigii ugu dambeeyey lagu soo qaaday duulaanno kala duwan oo lagu doodsiiyey kaalintooda laguna bililiqaystay culuumtoodii sheekh mahad ayaa sheegay in duulaanada ugu daran uu ka mid yahay kan maskaxda heer dadka loo sheegay waxyaabo badan oo xaqiiqda ka fog haddaba si ay muslimiintu ku soo ceshadaan cisigooda ayuu sheekh mahad soo jeediyey dardaarankan khulaasadu waxay tahay ilbaxnimadu waa islaamka islaam la-aanna ma jiri karto wax ilbaxnimo ah oo waa jaahilnimateeda ugu weyn dadka muslimiintaa waxaa la gudboon inay wacyigooda kor u qaadaan ogaadaanna dagaalka dhanka maskaxda ah ee ku socda dagaalkaas oo ay gaalo ku doonayso inay ku dafirto taariikhda dadka muslimiinta ah horumaradooda iyo ilbaxnimadooda ummadda muslimka ah waxaa la gudboon inay iska baddasho siday maanta tahay allana subxaanah wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku yidhi inna allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim ilaahay ma beddelo qoom xaaladda ay ku sugan yihiin ilaa inay iyagu isbeddel la yimaadaan mooyaane isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu tilmaamay halka saxda ah ee isbeddelka laga raadinayo isbeddelkana waa inaan ka eegnaa kana raadinaa islaamka alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waaciduu lahum ma istatactum min quwatin wa min ribaadi alkhayli turhibuuna bihi caduwa allahi wa caduwakum wa aakhariina min duunihim laa taclamuunahum allahu yaclamuhum wamaa tunfiquu min shayin fii sabiili illaahi yuwafa ilaykum wa antum laa tudlamuun alla wuxuu ina faray diyaargarow iyo dadaal intii awooddeenna ah si ay inooga argagaxaan gaalada iyo sharwadayaal oo dhan markaasoo aan xor u noqon karno horumarradeenna siduu sheegay cumar ibnukhataab radiallahu tacaala canhu ummaddan wuxuu alla ku ciseeyey islaamka haddii islaamka meel aan aha inay cizi ka raadiyaan alla wuu dulaynayaa barnaamijka ilbaxnimadu waa islaamka ayaa soo bilowday bishii ramadaan kowdeedii iyadoo maalin walibana marka laga reebo jimcaha aynu sii jan jirnay hal qayb waxaana ku soo bandhigaynay macluumaadyo badan oo tusinaya in ilbaxnimadu tahay islaamka islaam la-aana aanay ilbaxnimo jirin
guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa raashin waxa uu u qaybiyey ku dhowaad boqol qoys oo abaaruhu ay saameeyeen kuwaas oo ku nool gobolka bari sida warkan uu ku faahfaahinaya maxamed daahir calisow saacadihii lasoo dhaafay guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad waxa ay ka qaybiyeen deegaano ka tirsan gobolka bari ee dalka soomaaliya siddeetan iyo saddex qoys oo ku nool deegaanada kale ah sheebaab kayaxo dasaam oo ka wada tirsan gobolka bari ayaa qoys weliba waxa uu qaatay saddex haaf oo ka kooban bur bariis sonkor waxaana intaasi u dheer oo u weheli ah timir iyo laba caag oo saliid ah deegaanadan ayaa waxaa saameeyey abaaraha sida ay sheegeen qaar ka mid ah qoysaska raashinka la siiyey oo ay ku jireen dad xanuunsan haween iyo dad waayeelo ah waxa ay warbaahinta islaamiga ah u sheegeen inay u baahnaayeen kaalmada ay ka heleen mujaahidiinta iyagoo u duceeyey walaalahooda shiikh waxaan ku sugnahay tuuladooda sheebaab baan ku sugannahay deegaanka sheebaab baan ka midnahay xarakati mujaahidiin shabaab ayaana soo gaarsiiyey raashinka intaan kuu sheegay ka kooban saddex xaab laba caagoo saliida iyo laba balqoo timida reerkiiba waa qoyskiiba ma garad meesha tanaanu ku sugannahay bari waxa weeye deeqda nala soo gaarsiiyey waa saddexaas mid bura iyo mid bariida iyo mid sonkora laba caagoo saliida timir waa nala soo gaarsiiyey gobolka bari baanu na joogna wadaadaha al-shabaab oo islaam aa na soo gaarsiiyey jannadii baanu ku ducaynayna janna wax ka fiican miyaa jira ilaahayna iyad iyo eerkood iyo waalidkood horeeyo inagoo dhanna ina wada horeeyo baanu ugu ducayna dhowaan ayay ahayd markii guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay raashin u qaybiyeen qoysas ku nool gobolka sanaag kuwaas oo ay saamayn ku yeelatay abaaraha iyo jiilaalka ka jira dalka hoggaanka xarakada shabaabulmujaahidiin oo ka jawaabaya abaaraha ka jira soomaaliya una damqanaya muslimiinta ayaa waxa ay ku dhawaaqeen guddiga gurmadka abaaraha kuwaas oo durbadiiba howlo muhiim ah ka qabtay meelaha ay ka jiraan abaaraha ee wilaayaadka soomaaliya waxaana muuqata in guddiga ay isku howleen oo dadaal adag ay ku bixiyeen sidii gacantooda ay u gaari lahayd meelaha ka baxsan wilaayaadka islaamiga ah ee ku jira gacanta xarakatu shabaabulmujaahidiin halka warkaa dhegeystayaal idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan in ka badan boqol iyo lixdan ruux ayaa waxaa lagu dilay weeraro xoogan oo ka dhacay galbeedka dalka suudaan waddanka suudaan ayaa waxaa weli ka taagan xaaladda siyaasadeed iyada oo dagaallo culus oo dhiig badan uu ku daatay ay ka dhaceen gobolka daarfuur ee dhaca galbeedka waddankaas kooxaha hubaysan ayaa xasuuq aan kala sooc lahayn waxa ay kula kaceen dadka ku nool gobolka oo muddo sannado ah la dhiban dagaallo sokeeyo oo aan xal loo helin sida ay xaqiijinayaan dad goobjoogayaal ah ugu yaraantii boqol iyo lixdan iyo siddeed ruux ayaa waxaa lagu dilay weeraro xoogan oo ka dhacay gobolka daarfuur ee ku yaala dalka suudaan dhinaciisa galbeed afayeen u hadlay hay-adda qaabilsan qaxootiga gobolka daarfuur ayaa waxa uu sheegayaa in xasuuqaani uu gobolka ka bilowday maalintii jimcaha ee lasoo dhaafay kaas oo ilaa iyo haatan ka soconaya galbeedka dalka suudaan wuxuu intaa ku daray in dagaalkaani culus sidoo kale ay ku dhaawacmeen in ka badan afartan iyo siddeed ruux iyadoo laga yaaba buu yidhi in dhaawac tiradiisu ay intaa kasii siyaado warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa